waxaa weli soo yeeraysa qaylo dhaanta la xiriirta xaaladaha bini'aadminimo ee ka taagan qaybo ka mida gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya roob yari iyo colaado isbiirsaday ayaa geliyey meelo badan oo gobolladaasi ka mid a xaalad abaareed meelahaasi qaar waxaa la sheegayaa in dad ay ugu geeriyoodeen abaarta inkastoo aan tiro rasmiya lahaynin wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey oo uu ku eegayaa dhibaatada bini'aadminimo ee ka taagan soomaaliya marka la eego warbixinadii ugu dambeeyey ee hay-adaha gargaarka ee caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay soomaaliya waxay wajahaysaa xaalad bani'aadnimo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan iskuduwidda gargaarka soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo oja ayaa sheegay in dhammaan calaamadihii muuqday intii aan macluusha looga dhawaaqin gobollo ka mida koonfurta soomaaliya sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii hadda ay jiraan gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa dadka ku nool waxaa ka soo yeeraysa qayladhaan la xidhiirta baad iyo biyo la'aan halis ku haysa noloshooda iyo tanduunyadooda qaar ka mida dadkaasi ayaa v o eda uga warramay dhibaatada haysata
waxaan codsanaynaa abaar baan joognaa abaar iyo biyola'aan iyo macluul aa isku kaana haysa gurma degdega oo wax ku oolayaan caalamka ka codsanaynaa adduunka wixii walaala ama islaama ama wax garanhaya waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan
dadkii soo qaxay aan hayn waxaa dhibaatan uga soo qaxan waa laga soo barakacay abaaraa ka dhacday laba ciidama isku fiiriday waaba ka soo dhex baqanayba waa baahannahay oo samafalka oo hay-adaha inay wax la siiyaan oo waxaa barakacaan banahayla gacan qabtaan aan uga baahannahay
magacayga simbaan cabdiraxmaan maabiid maxamuud weeye waxaan joogaa degmada dhagaxa walaala meesha degmada gobolka inta hadda eria annaga hadda aan joogno abaar baa ku dhufatay waxaan si naxariis loo soco aan u codsanayna dadka loo damqabo dadkaas asaga gurmad loo sameeyo meel hadda wax laga qaban karaa la jooga saan laga soo gaarin oo aana gurmad loo sameynin haygaha faanfalka iyo dadka kale oo ilaahay wax u siiyey damaqasho aan loo sameynin meel hadda waxba laga qaban karin bay gaari doonaan ilaahay subxaana watacaala ayaan ku weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo haddee bini aadankana waxaan ka codsanaynaa in arrintaas gurmad xoog leh oo waxtare gacan laga geysto
maarso kulaylkii badnaayo kowle isku dhacaan ka soo haaday qaxaan galnay jiqdaan galnay jiqdi waa lagu noolaa waay markaas ilmihii qaaraa lasoo qaaday qaar intaa la keenay nolol kama soo horraysa haddana dad rafaadsanaa awal beledweyne iskaga rafaadsanaa u nimis waxba kama helin wax hay-ad la yidhaah ninaa waa xariif iska dhigaa waa ku qora lambarkaada u inkira kadib
sida ay sheegtay qaramada midoobay shantii carruura ee soomaaliya ku nool ayaa mid ka mid ah uu dhintaa inta aanu gaarin shan sano jir carruurtaas oo badankood u dhinta cudurro laga hortegi karo hal malyuun oo qaxooti soomaali ah ayaa weli nolol iyo gabaad ka raadinaya dalalka deriska ah sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay bisha soo saartay dadka ayaa ka cararaya laba arrimood middood abaaro ku dhuftay deegaanadooda iyo iyagoo ka baqanaya colaado iyo dagaalada oo ku soo fida meelaha ay degan yihiin dhinaca kale soomaaliya ayaa weli la dagaalamaysa xanuunka dabaysha ee booliyo oo ku soo noqday bishii may ee sanadkii hore kadib markii laga ciribtiray sanadkii labada kun iyo toddobadii hay-ado caalami ah ayaa bilaabay gurmadka ka hortegista iyo ciribtirka dabaysha soomaaliya sida uu sheegay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow idaacadda oo ka jawaabaysa codsiyo soo gaaray ayaa ka qayb qaadanaysa ololaha ciribtirka dabaysha hay-ado samafaleed oo runtii u hagar baxaya nala soo noola yimid haddaan nahay v o a laantada af soomaaliga kadib markii iyagu ay soo baareen oo ay yidhaahdeen dad badan bay la hadlaan taa ayaan annaguna ka guddoonnay toddobaadyada soo socda iyo bilaha soo socda haddii rabbi idmo barnaamijyo gaara oo ku saabsan cudurka dabeesh oo meelo kala duwan oo bariga afrika ah aanu ku qaban doonno ayaanu wadi doonnaa wacyigeeda dabaysha oo keliya ma aha ee waxaa jira cudurka jadeecada oo ka dilaacay meelaha qaar carruur lagu qiyaaso lix kun ayaa laga helay jadeecada tan iyo bilowgii sanadkan sida ay sheegtay qaramada midoobay carruur la xanuunsanaysa jadeecada iyo nafaqadarro ayaa la soo gaarsiiyaa cusbitallada magaalooyinka waaweyn meelaha ugu daran ee ay dhibaatooyinka bani'aadnimo ka jiraan ayaa waxaa ka mid ah gobollada bakool gedo hiiraan shabeellada dhexe jubbada dhexe iyo galguduud robabkii oo aan si wanaagsan uga di'in iyo meelaha qaar oo ay godoomiyeen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa ugu wacan xaaladaha bani'aadnimo ee ka sii daraya ee deegaanadaasi dhulka webiyada ay maraan iyo deegaanada weli ay ku yaallaan ceelal aan gurin ayaa waxaa lagu arkayaa dad iyo duunyo nolol ka soo raadiyey gaar ahaan dadka loo dhaqatada ah wejigii hore ee duulaanka ay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ku hayaan al-shabaab ayaa waxaa ka dhashay in al-shabaab ay adeegsato xeelado ay ku go'doominayso meelaha laga qabsaday sida buulo barde xudur ceelbuur iyo meelo kale taasoo hakadgelisay gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka meelahaasi ku nool islamarkaana qiimaha maciishadda magaalooyinkaasi qaarkood kor u qaaday ku dhowaad boqolkiiba boqol sida ay sheegtay qaramada midoobay dhibaatadaasi waxay sababtay dad ka badan toddobaatan kun oo rayid ah inay ku barakacaan oo aysan weli ku noqon guryahooda bishii lasoo dhaafay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya ku sheegtay mid halis ku jirta waxayna samaysay guddi si deg dega arrimahan uga jawaaba oo wasiirro ka kooban guddigaasi waxaa madax u ah wasiirka beeraha maxamed cabdi baafo waxa uu ka warramayaa xaaladihii ay ku soo arkeen meelo ay booqasho ku tageen doolow meel shan iyo labaatan kilomitir u jirta ayaanu tagnay halkaas aan ku aragnay xoolo ku dhintay oo aanu maxaan ku radaa iyo ceelashii laga waraabinayo guray sideed neef meelay tiile baan ku aragnay waxay iyada muujinaysay markaa in qayladhaanta ka soo yeeraysa dadka gobolka degan oo ayna ahayn dhedheel ayna ahayn oo ay dhabay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee sii murjiya dhibaatada bani'aadnimo ayaa waxaa ka mid ah ammaanka shaqaalaha gargaarka oo halis ku jira waddooyinkii gargaarka loo marsiin lahaa meelaha oo aad u burbursan iyo musuq maasuq laga yaabo in lagu sameeyo gargaarka oo aan la gaarsiin dadkii loogu talagalay dhowaan ayaa iskuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee soomaaliya philip lazarini waxa uu ka hadlay xaaladaha galaangalka gargaarka ee soomaaliya
galaangalku hadda waa wanaagsan yahay marka la barbar dhigo sidii uu ahaa dhowr sannadood ka hor magaalooyinka qaar laakiin marka aad fiiriso dhulka miyiga guud ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xaaladdu weli waa mid adag hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ka cabanaya in lacagaha ay u baahan yihiin si ay uga jawaabaan dhibaatada soomaaliya aysan ka helin deeqbixiyaasha caalamigaa mar walba oo xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya ay halis gasho ayaa waxaa xoogga la saaraa gargaarka laakiin ma jiraan casharro laga barto si looga hortago ama loo dhiso mujtamac adkaysi u leh xaaladaha abaaraha sida ay sheegtay qaramada midoobay inkastoo aan macluul si rasmi ah looga dhawaaqin soomaaliya haatan haddana waxaa muuqda astaamihii abaartii sannadkii labada kun kow iyo tobankii kalabar laba boqol konton iyo sideedii kun ee qof ee la sheegay inay abaartaasi ku dhinteen ayaa waxay u dhinteen ka hor inta aan lagu dhawaaqin macluul oo aysan beesha caalamka iyo soomaaliduba bilaabin inay gurmadaan sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka soomaaliya in ka badan laba boqol oo kun oo carruur nafaqadarro ay hayse ah oo ku nool soomaaliya ayaa konton kun oo ka mid ah ay xaaladoodu lidataa qarkana u saaran dhimasho in ka badan hal milyan oo qof ayaa ku barabaxay gudaha soomaaliya saddex boqol iyo konton kun oo ka mid a dadkaasina waxay nolol ka raadiyeen magaalada muqdisho halkaasoo ay ku nool yihiin xaalado liita oo aysan haysan adeegyada asaasiga ah ee bani'aadamka sida waxbarasho caafimaad hoy gabaad biyo cunno iyo nadaafad toona waxaase su-aashu tahay guulaha militari ee ay hore u gaareen ciidamada soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ama guulaha laga yaabo inay ku gaaraan howlgallada dhowaan bilaabanaya ee ka dhanka ah meelaha al-shabaab weli ay ku harsan yihiin ma loo turjumi doonaa guulo shacab oo badbaadiya nolosha malaayiin qof oo halis ugu jira macluul gadcadaaga odaygiihu sumalaay u gurmada gambooleyda dumarkii